wararkii naga soo gaaraya magaalada muqdisho ee caasimadda waddankani soomaaliya ayaa waxay ku waramayaan in xaafadaha qaar ee ku yaala magaalada ay qarka u saaran yihiin in qashin awgiisa laga guuro kadib markii ay dowladda federaalk ku eedeeyeen inay wax ka qaban weysay arrintan dadka shacabka oo la hadlay warbaahinta ka howlgasha magaalada caasimadda ayaa waxay sheegeen inay ka cabsi qabaan cudurra halisa ay ka qaadaan maadaamaay buusneeradii iyo bulaacadiiisan lahayn meel ay si gaara ugu hagaagaan bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa waxay sheegeen inay dhibaatooyin kala duwan ku qabaan qashinka iska soo fogeynayeen dadka qaar oo ay sheegeen ku soo daadinayaan xaafadahooda tani ayayna tilmaameen inay ka dhalan karto caafimaad darro iyo dhibaatooyin kala duwan oo soo wajaha bulshada iyagoona intaa ku dareen dowladda federaalk aysan waxba ka qaban arrintan taa cagsigeeda iyaduuba hormuud ka tahay dadkan ayaa waxay sidoo kale eedeen dusha kaga tuureen maamulka dowladda federaalk u qaabilsan gobolka banaadir ee uu hogaamiyey ninka lagu magacabo maxamed axmed amiir iyagoona sheegay in qof walba madaxda dowladda federaalk ka tirsan uu danihiisa fiirsanayo bulshadana iska ilaaway oksijiin nooc kalou qaadaa ninka soo nooc kalou meesha ka baxaa taasna jeermis aad iyo aad u weynaa ka dhalanlahayn soomaaliyad waxay bahunguri ka dhigteen bas ceelba haddaa in ay iska qodaan dhowr kilomitir inay qodaan dantooda ma oga marka dantooda inay ogaadaana aa loo baahan yahay marka waxaan dhihi lahay shacabka soomaaliyeed war dhibaa jiro waddanka rafaadaa yaalo rafaadlimada meesha aa u maraysiin ma aha marka hala joojiyaa leeyahay wallaahi shacabka soomaaliyeed dhan oo hadda waddanka joogta dhan waa dayiciyiin wax fiyo waddankan horta ma joogo maamulada haddaa allah ka dhigo dadka madaxad allah ka dhigo kulligooda maskaxdooda ma fadhiso nin walba jeebkoodaay ku tashanayaan waa u jeeddaa boosneerada baleecadaha biyaha wasaqyada jididka liskaaga soo shubaayo caleenta shaahow jididka liskaaga soo shubaayo aad iyo aadaa uga dhib u qabnaa anika hadda waddankan waa u jeeddaa bariis oo dhacyaa la soo gelinaa waa la tiimbaraynaa waxaa lagu leeyahay taariikhdiisa labada kun labaatan iyo afarta hadda ee labada kun labaatan iyo toddobadaa laga dhigaa taariikhda dhanba intaa lagu sameeyaa bariiskiina waa dhacay gaalka waa iska soo fogeeyey diinta islaamka ayaa buurisay nadaafadda iyaduona waxaa ka shaqeeya arrimaha caafimaadka ay sheegeen in bay-ada oo wasaqaysan ay halis ku tahay badqabka caafimaad ee bulshada islamarkaana laga qaadi karo cudurro halis ah magaalada caasimadda ayaana noqotay goobta ugu diray nadaafad darrada ay ka muuqato marka soomaaliya loo eego